shidaalkan waa shidaal soomaaliyeed dadka soomaaliyeed ee somali state ku nool soomaalida ogaadeenaya iskale waxa weeye dastuurka lagu xalaaleystay hantida guud ee dabiiciga ee etoobiya u yaala dadka soomaalidu qayb kamayna hayn dhigistiisii jabhaddii ibaar dheef iyo t iyo t belf baa ayaa harxariiqatay annaga iyo dadka soomaali dadka oramada aba waa lagu waa lagu dhacaa oo iyagana dhul badan ba dahab badan baa laga gootaa dhulkooda marka dood baa ka taagan waxa weeye hantidan hanti soomaaliyeed weeye doorka dawladda ismaamulka ay ku leedahay arrimaha gaaska iyo batroolka doorka dadka soomaalida ahee dadweynaha ee xaqa iskale ay ku leeyihiin iyo doorka jabhadda onlef ay ku leedahay ba arrintaas waa inay caddaato dib loogu noqdo heshiisyadii hore ay malmaluuqeen dawladihii hore ee dadka soomaalida lagu dulbanaya ma soconayaan wa waa garta lakiin idinku heshiis baad la gasheen dowladda hadda jirta ethoobiya heshiiskaasoo sababay inaad ku soo noqoto ciidamadiina kusoo noqdaan dhulka marka qeyb ma ka ahaa arrimaha shidaalka iyo khayraadka heshiisyadaasaa gasheen in laga wada hadlo ayaanu heshiis ka galnay wuuna socdaa wadahadalkeedina hal kulan oo ku saabsan gaaska iyo batroolkana wasaaradda wasiirka wuxuuna dhex maray wasiirka batroolka in arrimihii dib loogu noqdaan isku ognahay doorka dadka soomaalida ay kuleeyihiin inuu inuu intan ka badnaadaan isku ognahay waxaan isku ognahay inay xafiisyo ka furtaan dhulka soomaalida waxaan isku ognahay dawladda ismaamulka soomaalida inay door weyn ku lahaato oo shacabka soomaalida ku lahaado oo onlaf ku lahaato oo hantidan dadkii lahaa een hadda ka hor laga laga talagelin jirin inay soconayn waa gartay laakiin shidaalka mar haddii la helay soo saaris baa ku xigta suuqgeyn baa ku xigta dhaqaalo fara badan baa kasoo galaya ethoobiya dabcan horumarna gobolka shaqo shaqou ka abuuraya horumar kaluu gobolkau keenaya qorshaha uga degsan jabhaddiina onlf iyo soomaalida gobolka oo maxa intaad og tahay maxay muxuu yahay qorshahaas qorshahaas waxa weeyaan xeerkan hantida etoobiya lagu lagu xalaaleysanayo waa la isku haystaa keligana maaha ummado badan baa diidan annana waan diidannahay marka xeerka in dib loogu noqdo waa qodob dawladda ismaamulka waxaan isku ognahay in doorka ay ku leeyihiin dadka soomaalida iyo dawladda soomaalida arrimaha shidaalka iyo gaaska ee hadda ka hor eberka ahaa ina inayna sii soconin dawladda federaalkana taa waan isku ognahay guddi wadahadal oo gaarana waan u dhisaynaa arrintaas xuquuqda dadka soomaalida si buuxdaan u difaacnaan diyaaruna waa garta haddaan su-aal kale kaa weydiiyo gobolkan city la yidhaahdo dhulkaasi ku yaalla waxaa ka taagnaa muran badan oo saddex degmo oo waxaa jira lagu wareejiyey maamulka cafarta oo beri dhoweedna ay dowladda deegaanka sheegtay inay ka noqotay oo soo celistay saddexdaa degmo oo ay kusoo celisa maamulka arrimaha maxaad nooga sheegi kartaad kala socotaan arrimaha sidaasay ahayd dawladdii hore yaa si sharci darro ah oo aan xeerarka xataa iyada u yaal loo marin ugu wareejiyey qowmiyadda canfartan walaalaha nahay oon wax walba isu nahay isku dir iyo khilaafaad si ay u jiraan soomaalidii oromadana saasoo kale madaxa laysugu geliyey arrimo siyaasadeed bay ahaayeen kuwa kale xataa aftiyo beenbeenayo waxbaa loo maray tan waxba looma marin marka dawladda ismaamulku way ku saxnay annagana waanu ku horreynay waana ugu waanu ku taageernay mawqifkanagana sidaasuu ahaa dhul soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed dawladda ismaamulka soomaalida iyo qowmiyadooda iyo afkooda iyo dhaqankooda iyo dadkoodun baa maamuli kara ummad kale ma maamuli karto taana ma aqbalayno dadka aan walaalaha nahayna nooma hilaacaya dhiigooda in badan baan la hadalnay nabad baanu doonaynaa annaga iyo canfardada oo dhashay baa nahay dad laysku mashquuliya ma nihin laakiin inaan ku xadgudubnana ma ma doonayno inay nagu xadgudbaana ma doonayno dhulkaasi dhul soomaaliyeed buu ahaa xagga gacanta soomaalida kusoo noqday maantana ciidamadii iyo ismaamulkii iyo hay-adihii ismaamulka soomaalida ka howlgelaya jawxana way ku taageersan tahay xubnaheeduna way joogaan meel walba